بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب وقت صلاة المغرب salaada maqribka waqtigeeda cadayntiisii ayuu u baab yahay wa bilisnaadi qaala xadahanaa cabduraxman bnu ibraahim adimashqiyu wahuwa duxaym qaala xadahanaa alwaliid bnu muslimi qaala xadahanaa alawsaaciyu qaala xadahanaa abunajaashiy wahuwa caطaaءu bnu suhayb ayaa la yihaahdaa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu wa muslimu wاnasaa'iyu wabnu maaja qaala samictu raafica bna khadiijin yaquulu raafic baan maqlay oo dhahayo ayuu yidhi kunnaa nusalli lmaqriba maqribka ayaan tukan jirnay calaa cahdi rasuulillahi sala l slam waqtigii nebiga fayansarifu axadunaa midkeen waa gadoomayey oo salaadiibuu ayuu ka baxayey oo salaaddii buu ka dhammaanayey wainahu isaga oo la yanduru fiirinaayo ilaa mawaaqici nablihi gamuunkiisa meelaha uu ku dhaco marka salaaddii maqrib markay qoraxda dhacdaba nebiga waa duka jiray sal l salam iftiinna waa uga bixi jiray iyadoo weli iftiin ou jiro bixaydu marka waran ama gamuun la tuuro meeshuu ku dhacaayo la arki karo ayb inta badanna qiraa'ada rasuulka salaada maqribna waxay ahayd way u badnayd qisaarulmufasalka marmar waa dhici jirtay inuu acraaf akriyo iyo maruu suuratu duur akhriyey iyo walmursalaad mar uu akhriyey iyo laakiin sida badan suuradaha gaagaaban ayuu ku akrin jiray marka qoraxdaa dhacayso waa tukanaa suuradaha gaagaaban buu ku akrinayay salaada marka laga baxo iyadoo waranka meesha uu ku dhacayo ama gamuunka qofka uu arki karo ayuu ka baxayay marka mugdi salaaddii ugama baxaynin iyo in mugdi ounan ku gelaynin salaada usan ku geli jirin wa bihi qaala xadahanaa yaxya bnu xumayd bni kaasibin qaala xadahanaa almugiiraةu bnu cabdالraxman wa huwa abu hashim almadaniyu saduq faqiih kana yahim mararka qaar marka wahm ayuu lahaa rawaa lahu الbukhaariyu وabu dawuuda والنasaaئiyu وbnu maaja can yaزيid bni abi cubaydi can salmةa bn الأkwع annahu kaana wuxuu ahaa yusalii inuu tukanayay maca الnabiyi sal ه slm اlmaqriba nebiga ayuu maqribka la dukanayey idaa tawaarat qoraxdu markay asturanto bilxijaabi xijaabka ay ku asturanto yani markay qoraxda dhacdo ayuu tukanayey ayb yacquub ibn xumayd ibn kaasib dacfi baa ku jira laakiin waa la mutaabaceeyey min baab yani mutaabac ahaan xadiidkiisu xasan waa u noqon karaa wa bihi qaala xadahanaa moxamed ibnu yaxya wa huwa الduhliyu qaala xadaanii ibraahimu bnu muusa wahuwa اlmulaqbu bالصagiir hiqat rawaa lahu asxaabu kutub الsita qaala akbaranaa cabaad bnu اlcawaam wahuwa abu sahlin اlwaasiطiyu hiqat can cumara bni ibraahiima wahuwa alcabdiyu اlbasriyu saaxibu اlharawiy saduuq fii xadiidihi can qataadata dacfun xadiidkiisa qataada markuu ka warinayo dacfi baa ku jiro rawaa lahu rawaa lahu abu dawuuda fi kitaabi اlqadr wالtirmidiyu والنasaaئiyu wbnu maaja haddana qataaduu ka warinayaa can qataadata can اlxasan can اlaxnaf bni qaysi can اlcabaas bni cabdilmuطalib qaala qaala rasuulu اlahi sal slm laa tazaalu ummatii ummadeyda ka zuuli mayso cala اlfiطrati fiطrada korkeeda inay yihiin maa lam yuؤahiru اlmaqriba maqribka intaynan dib dhigin in allaale inta aynan maqribka dib dhigaynin ka zuuli maayaan fidrada iyo sunnada inay ku sugan yihiin xataa tashtabika annujuumu ilaa ay xidiguhu isdhex galaan ilaa xidigihii ay isdhex galaan yacni ilaa xidhigaha ay iska dhex galaan intaynan dib u dhigaynin salaada maqrib in- intaynan salaadii maqrib xidhigaha ilaa ay iska galaan aynan u- u dibdhigaynin ka zuuli maayaan inay sunnada ku taagan yihiin xadiidkan marka cumar bnu ibraahim ayaa ku jira yarwihi can qataada waana qataadihii lagu daciifiyey xaakim mustadraga ayuu ku wariyey xadiidkan can cumara bni ibraahim wa macmarin can qataada marka macmar can qataada iyada lafteeda riwaayat macmar can qataada kalaamaa ku jira oo axaadiidta macmar ciraaqi uu ku wariyey iyo yahim waa wahmiyaa marka wax weyn uma kordhinayso u keenaysa ayb daara quطnina cilalka wuxuu ku yidhi sida uu ibnu rajab uu sharx cilal tirmidiga uu kaga sheegay macmarun sayiءu اlxifdi lixadiidi qataadata wاlacmash ibnu maciinna waxaa laga wariyey inuu yihi qaala yani qaala macmarun jalastu ilaa qataadata qataadan la fariistay wa ana sagiirun falam axfad canhu bil falam axfad canhu اlasaniida marka iyada lafteeda marka ciladii weli waa iska joogtaa shiicada ayaa maqribka dib dhigaan oo waxay u dib dhigaan ilaa xidigaha ay ka soo baxaan oo iska dhex galaan marka da macno ahaan xadiidka xidigaha ilaa ay soo baxaan maqribka in la gaarsiiyo sax ma aha ayb qaala abu cabdillaahi moxamed bnu yaziid bni maaja samictu moxamed bna yaxya ayaan maqlay yaquul isagoo dhahayo idaraba annaasu fi hada alxadiidi bibaqdaad dadkii waa isku khilkhilaafeen xadiidkan baqdaad dhexdeeda fadahabtu ana wa abu bakrin alacyan aniga iyo abu bakr alacyan ayaa baxnay ila alcawaam ibni cabaad ibni alcawaam ayaan u tagnay faأkhraja ilayna wuxuu noo soo bixiyey asla abiihi aabihii kitaabkiisii asalka ahaa faida alxadiidu fiihi xadiidka waaba ku jiraaba xadiidka waaba ku jiraaba ayb qaala abulxasan alqaطaan xadaanaa abu yaxya الzacfaraaniyu qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa waa almulaqabu bisagiirkan naxwu uma dakara naxw ayb marka abu yaxya الzacfaraanigana waa jacfar bn moxamed bn اlxasan aلzacfaraaniyu daara quطni wuxuu yihi saduqu ibn abi xaatimna wuxuu yihi samictu minhu wahuwa saduqu hiqa ayb taariikh baqdaad ayaa loogu tarjamay ibraahim ibnu muusana huwa alfaraa weyaan waa isaguna hiqatun itafaqaa calaa ikhraaji xadiidihi bukhaari iyo muslim waa kan mulaqabu bisagiir ayb qaala baabu waqti salaati اlcishaai cishaha salaadeeda waqtigiisa cadayntiisiiba u baab yahay salaada cishaha waqtigeeda wa bihi qaala xadaanaa hishaam bnu camaarin qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal lowlaa an ashuqa calىa ummatii ummadeyda yacni mashaqadeeda ay ku mashaqoobayso haddii lala-yahay inaan ka cabsanayo taa lowlaa makhaafatu lmashaqati calaa ummatii mashaqo ka cabsasho aan ummaddeyda korkeeda uga cabsanayo haddii lala-yahay la amartuhum waxaan amri lahaa bita'khiiri lcishaai cishaha dibdhigiisa yani amra wujuubin ayaan u amri lahaa laakiin uma amrin hadda amru wujuubkaas ayaana waxaa ka dhalanayo mashaqadu waxay ka imaanaya amru liijaabka oo ilaa hadduu amarku amar amru nadbin uu yahay mashaqo kuma kama dhalateen ayb marka wuxuu leeyahay salaada cishaha marka in dib loo dhigo oo la akhiro fadligeeda ayaa laga qaadanaa wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa abu usama abdlahi wacabdullaahi bnu numayrin can cubayd اllaahi can saciid bni abi saciidi wahuwa almaqburiyu can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddii lala-yahay la akhartu salaata alcishaai baan dib u dhigi lahaa ilaa hulufi اlleyli ilaa habeenka saddex meelood meel aw nisfi leyli ama laba meelood meel gadaalaan udhigi lahaa وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال وحميد الطويل قال سئل أنس بن مالك بال سؤالي هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يشي خاتما فرانت ما سميستي قال وحير نعم ها أخر ليلة habeen buu dib dhigay صلاaة العشhاaءi صaلاada عشhaha إilىa qariibi wax u dhow intii ka ah min shaطr الleyli habeenka nuskiis wax u dhow falamaa صalىa markuu tukaday aqbala عalaynaa biwajhihi wejigiisoo noogu soo jeestay oo nagu soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi ina الnaasa dadka qad sallow way tukadeen wanaamuu way seexdeen wainakum idinkuna lan tazaaluu fii صalaatin ma aydnan ka zuulin salaad inaad ku jirtaan ka zuuli maysaan ma ntadartumu salaata intaad salaad suganaysaan muddata ntidaarikum salaata marka salaadii buu dib u dhow ilaa habeen barki agtiisa markuu salaadii marka tujiyey kadib ayuu hadalkan ku yidhi dadkii waa tukadeen waana seexdeen meelo kale marka in laga tuka jiray ayuu ku tusaa wainakum lan tazaaluu fii salaatin inaad ku jirtaanna kama zuul kama zuuleysaan in allaale intaad salaad sugayseen qaala anasun kaanii waaba aniga oo anduru fiirinaayo ilaa wabiisi khaatamihi nebiga faraantigiisa birbiriqiisa iyo dhaldhalaalkiisa qaala abulxasan alqaطaan xadaanaa abu xaatim qaala xadaana alansaariyu qaala xadaanaa xumaydu naxwahu dakara naxwahu kanna marka wuxuu tilmaamayaa in dibdhiga uu fadli badan yahay laakiin jamaacadu haddii aynan xamili karin xadiidkii wuxuu ahaa hadduu arka in ra'aahum hadduu arka cajiluu inay soo dhaqsadeen ay soo degdegeen sallaa wain ra'aahum abda-uu hadduu arko inay daaheenna intadara ogaa dibi buuy u yar dhigaya marka jamaacada meesha u fudud oo u roon markaas ayaa la ayaa la la yeelaya وbه qال xdثna عمrان بن موسى الleyثiي وهuو أbو cمr الbصري صdوq qال xdثna cبdالوارث بن سعيid وهuو التنوuري qال xdثna dاwuد بن أbي hind عن أbي نضرة ومنdir بن mالك بن qطcة عن أbي سعيidi qاla صلىa bna رasuل الlhi صلى اه sلم nbgaana تujiye المغربa صلاada مغرب ثuma lm ykrج ma soo bixin xatىa dahaba shaطر الleyl gurigiisa kama soo baxin ilaa habeenka nuskiis ou tegay yacni ku dhowaad fakharaja waa soo baxay fasallaa bihim waa tujiyey uma qaala ina annaasa dadkii qad sallow way tukadeen wanaamuu waa hurdeen wa antum idinkuna lam tazaaluu ma aydnan ka zuulin fii salaatin inaad ku jirtaan ma ntadartum salaata intaad salaad sugayseen walowla daciifu kantaata daran haddii lalaayahay wasaqiimu midka xanuunsanaya haddii lalaayahay axbabtu waxaan jeclaystay an uakhira hadihi salaata salaadan inaan dib dhigo ilaa shatri leyli ilaa habeenka nuskiisa ilaa habeen barka inaan markaa yani aan dib u dhigo ayb axaadiidtan dhan markaa cishuhu inuu markaa ku fadli badan yahay taakhiirka haddii laakiin jamaacadii looga cabsanaya inaynan imaan karin ama culays iyo dhib laga cabsanayo waa miduu nebiguna kaga cabsadayba ummadda qaala baabu miiqaati الsalaati fi اlgaymi salaada waqtigeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi اlgaymi daruurta marka ay jirto qoraxda leanna calaamada waxaa u ah qoraxda qoraxda ayaa waqtiga calaamado u ah haddii marka qorax aan la arkaynin oo caad ama daruur ay jirto salaada waqtigeeda muxuu noqonaa waayo tarjamada marka wabihi qaala xadaanaa cabdالraxmaan ibnu ibraahima wamuxamed bnu abaax wamuxamed bnu sabaax qaala cabdiraxmaan ibn ibraahim waa duxayn moxamed ibnu sabaaxna waa barar badanuna soo maray qala xadaana اlwaliid bnu muslim qala xadaana alawsaaciyu qala xadaana yaxya bnu abi kahiir can abi qilaabata cabd llahi bnu zayd aljarmi عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى اه عليه وسلم نبga la jirnay في غزوة dgaaل فqاaل waxa uu yihi بkirوu بالصلاaةi صلاada la degdega في اليوم الغaymi maalinta daruurta leh صلاada markaa yaعnي u dadaala oo gadaal ha u dhiginina فإnahu شhأنiya man faatتhu صلاaة الcaصr صلاada caصr qofkay ka dhaafto ay tagto xabiطa camalhu camalkiisii waa buray ayb marka xadiidkan isnaadkiisa waxaa waham ku galay awsaaci oo waxa uu yihi can abilmuhaajir can abilmuhaajir ayuu yihi can bureyda wالصaxiixu anahu can abilmalix alhudaliy abulmalix alhudali can bureyda way sida xaafid ilmizi ou baraarujiyey tarjamada abilmuhaajir tahdiibulkamaalka ibnu xajarna tahdiibu tahdiibka uu ku baraarujiyey hishaam addastuwaa-i iyo shaybaan bnu cabdiraxmaan annaxwi iyo macmar bnu raashidna sidaasay uga wariyeen can yaxya bni abi kahiir matnigana waa wahmiyey awsaaci mar kale oo wuxuu dhex geliyey bakiruu bisalaati fi lyowmi اlgaymi wasaxiixu ana hada alxarfa min qowli bureyda yani intaan waa mudraj marka bakiruu bالsalaati fi lyowmi اlgaymi intaas waa mudraj oo min kalaami bureyda waa xadiidkii marfuuc ah buu dhex geliyey cilalka iyo markaan akrinaynayna waataan ka hadalnay waxaa ka mid a cilalka idraajku cilalka khafiga u ku jiraa waayo jamcu duruq iyo waxyaabahaas unbaa lagu ogaan karaa ayb marka xarafka marka waa min kalaami bureyda intaas un marka man faatathu salaatu اlcasri faqad xabita camaluhu marka bureyda iyagoo maalin daruur ay jirto ayuu arkay daruur markay jirtay qoraxda aan la arkayninna da casarkii inaan waxaa laga yaabaa waqtigiisa inuu galo oon la ogeyn markaasuu wuxuu yihi war salaada la degdega marka man faatatu salaatu اlcasri faqad xabita camaluhu salaadan hadda iyo cidnina macnaha casirka saasay ka dhigan tahay marka maxaa la sameynaa markay daruuri ay jirto oon aada wax loogu jeedin waa la hubina waayo salaaddu haddii qabla lwaqti la tukado qabla waqtihaa haddii salaada la tukado ma ansaxayso laakiin bacda waqtihaa marka la tukado ama qalla ahaanay u ansaxaysaa ama ama waxay u ansaxaysaa ama waxay u ansaxaysaa qalla ahaan ama maca alkaraaha bay ansaxaysaa oo waqtuljawaazkii unbaa lagu dhex jiraya ayb qaala baabuna hada kani baabun baab weeyaan man naama qofkii seexdo cani salaati salaada ka seexdo ow nasiyahaa ama hilmaamo muxuu sameynaa wabihi qaala xadaanaa nasr bnu caliyin iljahdamiyu qaala xadaanaa yaziid bnu zuraycin qال xdثnا xجاaج qال xdثnا qتاadة عن أنس بن مالك qاaل سuئل النبي صلى اه سلم نبgaa لسؤaaل عن الرaجل qofka yغfl عن الصلاaةi صلاada hilmaamaayo أو yrqd canha ama ka seexanayo qaala waxa uu yihi يصليhaa waa tukanayaa إdaa dakrhaa marku xusuusto marku soo xasuusto ayuu tukanayaa iyo marku soo kaco qofku marka hadday hurdadii salaada uga tagto ama ou iloobaba salaadii ee uu kusoo baraarugo ama ama hurdadiiba markuu soo toosay ou arko waqtigiioo tegay waa tukanaa markaas salaadaas marka uu dukanayana waa salaad dabcan haddii waqtigeedii ou tegey ou baxay waa salaad qalla-a falyusalihaa idaa dakara isaga marka macduur waaye oo cudurdaar u haystaa ma dembigii waa laga rafciyey haddii ounan hurdada ku gaboodfalin hadduu hurdada ku gaboodfalo xaloo dhan uu soo jeedayo sheeko iyo waxyaaba aan macno lahayn kusoo jeeday salaada subax markay saacad ka dhinayd ama laba uu seexday dee ninkaas asagaa hurdadii ku xadgudbay hadduunan laakiin hurdada ku xadgudbin dembi malaha ayb وبه قال xdثnا جubاaرة بن المغلس وهو الحmاniي أبو محمد الكوفي ضعيiف من أفrاad بن mاجة qال xdثnا أبو عwانة عن qتاadة عن أنس بن مالك qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم man nasiya salaatan salaad qofkii hilmaamo falyusalihaa ha dukado idaa dakarahaa markuu xusuusto ha tukado haddiiba marka uu miirka qofkiisa miirkiisa uu joogo salaaddii waa laga rabaa ayb wa bihi qaala xadaanaa xarmalatu bnu yaxyaa qال xdثnا cبdاللh بن وهب qال xdثnا يuنس عن بن شهاaب عن سعيد بن المسyب عن أbي هريرة أن رsuل الlه صلى اه سلم حيina qfla markuu kasoo noqday min غزوةi khaybr fasaara leylaة habeenuu socday xatىa أdrakahu الkarىa ilaa gamaanyadii ay ku qabatay markay xatىa إida أdrakahu الkarىa ilaa an أdrakahu الkarىa waa socday ilaa u haleelay gamaanyo carasa waa degay markaas wa qaala libilaalin buu wuxuu ku yidhi ikla lana leyla caawa noo ilaali salaaddii noo ilaali fasallaa bilaalun bilaal waa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray wanaama rasuulu llahi sal l slam nabigiina waa seexday wa asxaabuhu falamaa taqaaraba alfajru fajarku markuu soo dhowaaday istanada bilaalun ilaa raaxilatihi bilaal wuxuu cuskaday gaadiidkiisii muwaajiha alfajri yacni fajarka meeshuu kasoo dhalanayo meel yani ku aadankeeda wejigeeda faqalabat bilaalan caynaahu bilaal labadiisa indhood baa ka adkaadeen waa seexday wahuwa mustanidun ilaa raaxilatihi ou jiifo falam yastayqid bilaalun bilaal ma toosin walaa axadun min asxaabihina ma kicin nebiga asxaabtiisa ama bilaal asxaabtiisa ama wax toosay male xataa darabathum shamsu ilaa ay qoraxdii ku dhufatay ilaa ay qoraxda kuleelkeedii ay dareemeen xatى إda darabahum xaru الshamsi fakaana rasuulu الlahi sal ه slm nebigu wuxuu ahaa awalahum kan ugu horeeya istiqaadan xagga toosidda fafazica rasuulu الlahi sal slm nebigu waa argagaxay marka qoraxdii soo baxday qofku marka haddii shay diini ah oo uu ka baaqdo caawo wardigiisii iyo ama wixii uu sameyn jiray oo kale ay si isagoon gaboodfal iyo qaladba la imaanin ay uga fakadaan inuu ka qoomameeyo u ka yani argagaxo u ka welwalaal faqaala wuxuu yihi ay bilaalu yaa bilaalu bilaalow faqaala bilaalun bilaal wuxuu yidhi akhada binafsihi nafteydii waxaa qabtay alladii akhada binafsika wixii nafsadaada qabtay biabi anta wa ummii hooyaday iyo aabahay mid lagu furtaa tahay wixii adig ku haleelaa anna i haleelay haddii la yidhaha marka rasuulka waaba qalbiga waaba kasoo jeedi jiray muxuu u heli waayey tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbiya waxaa laleeyahay waqtigu inuu fajar ka dhashay iyo inuunan dhalanin qalbiga laguma ogaado indhaha lagu ogaadaa nabigana indhihiis waa seexo jireen sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabiga iqtaaduu kaxaysta xoolihiinii iyo yani awrtiinii qunsada oo kaxeeya faqtaaduu rawaaxilahum bay kaxeeyeen shay-an xoogaa yar uma tawada'a rasuulu llahi sal l slama nebigu waa weyse qaatay wa amara bilaalan buu amray fa aqaama salaata fasallaa bihim subxa meeshaa marka waxaa laga qaadanaa nebigu marka waa xoogaayou sii socday marka xoolihii baa laga kaxeeyey waadigii baa laga baxay meel kaley tageen meeshay ku dukadeen sababtu marka maxay tahay xanafiyadu waxay leeyihiin salaa qoraxdii inay aada usoo baxdo ayaa la sugaayey yani waa qoraxdiiba soo baxaysay soo kaceen qoraxda markay soo baxaysana in salaad la dukada waa mamnuuc oo awqaatu nahyi bay ka mid tahay waqtu nahyiga si looga baxo ayuu nebigu saa u yeelay arrintaas marka ma cadda cillo oo iyagu ismustanbada xaggooda ka istinbaadeen waayo waxayna ka dhaliyeen hadduu qofku hurdada ka soo kaco iyadoo qoraxda soo bixi rabto waa iska ma dukanayo ilaa ay qoraxda si fiican uga soo baxdo kadib uu dukanayo casirkana sidoo kale yeelaan oo qoraxdu markay sii dhici rabtoo kale marka la joogo qofku waxaad arkaya marka xanafiga ma dukanayo waa iska joogaa markay qoraxda dhacdo hadhow u qaleynaa sidaasna maaha sax waayo qor waay qoraxda intaynan soo bixin haddii hal ragca aada dukato ragcaddii labaadna ay qoraxda kugu soo baxdo salaadaadii waa addawa qalla maaha waa gudatay waqtigeedii baad ku dukatay nas baana nebigu sal l slam saas ku leeyahay iyaga marka waxay leeyihiin sababta uu nebigu u baxay meeshaan uga tegay meel kale u tegey waqti nahyigaa laga baxaya saas ma aha bal xadiidkaa wuxuu leeyahay riwaayaadkiisa qaar ka midaba waxay leeyihiin ina hada waadin xadarahu shayطaanu waadigan shayطaana yimid buu yihi naga wada alimaamu shaafici marka wuxuu yihi de nebiga waa la ogeysiina say shaydaan inuu meesha yimi laakiin hadda annaga ma meeshii salaad nooga tagto oo hurdada ay nagu dha noo noogaga tagto ma inaan lagu dukanin maa laga qaadanaa marka ma laga qaadanaa lagu dukanaa buu leeyahay wuxuuna keenaa qisadii ahayd rasuulkoo dukanayo ayaaba shaydaan damcay sowmaha inuu horgooyo oo salaada ka gooyo oo uu hortiisa maro markaasu waa tii uu qabtay oo yidhi haddaan lowlaa dacwatu akhi sulaymaan nebigu muxuu meeshaas intuu uga taga meel kale ugu dukan waayo meeshaasba shaydaan waa soo xaadiray ile nebigaaba qabtayba soo maaha sida xadiidka uu sheegayo marka wuxuu leeyahay arrintaas marka arrin un ama waaqicadaas marka waaqico gaar oo nebiga u gaara unbaa inay tahay baa laga dhigaa mana la dhahaayo salaadana marka waa la dukanaa haddii waktigii weli wax ka dhiman yahay qoraxduba ha kugu sooba baxdee salaada qofku waa un dukanaya siday ahaataba ayb marka wuxuu yihi falamaa qada nabiyu sala allahu alayhi wasalam asalaata nebigu markuu salaadii dhameeyey qaala waxa uu yihi man nasiya salaatan qofkii salaad halmaamo falyusalihaa ha tukado idaa dakarahaa haddii uu xusuusto faina allaha qaala maxaa yeele alla wuxuu yihi waaqimi الsalaata lidikrii salaada oog lidikrii yani aniga xuskayga dartiis u oog ama xusuus inaad igu xusuusato salaada marka la dukanaa ilaahay baa lagu xusuusanaa dabcan qaala wakana bnu shihaabin ibnu shihaab wuxuu ahaa yaqra'uhaa inuu u aqrinaayo lidikraa waaqimi salaata salaada og lidikraa u xusuusasho wabihi qaala xadaanaa axmed bnu cabdata qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can haabiti can cabdillaahi bni rabaax can abi qataadata qaala dakaruu waxay sheegeen tafriiطahum gaboodfalkoodii fi nowmi hurdada dhexdiisii ay ku gaboodfaleen yacnii salaada ay uga tagtay faqaala waxa uu yihi naamuu way seexdeen xataa dalacat ishamsu ilaa qoraxdii ay soo baxday faqaala rasuulu llahi sal l slama laysa fi nowmi hurdada dhexdeeda tafriiطun wax gaboodfala ma ahaanin inama atafriiqu gaboodfalku fi lyaqdati soo jeedka aduu soo jeeda inay salaad kaa tagta waa arrinta gaboodfalka mudan laakiin gaboodfal maaha adoo hurdaya inay salaad kaa tagto faidaa nasiya axadukum midkiin hadduu hilmaamo salaatan salaad ow naama ama uu seexdo falyusalihaa ha tukada idaa dakarahaa hadduu xusuusto waliwaqtihaa min aladi waliwaqtihaana ha ku tukada min algadi berito yani markaad salaad aada salaad ka seexato ama aada hilmaanto markaad soo xusuusato tuko berri markii la gaarana waqtigeedii asalka ahaa ku duko oo ha isdhihin shalay ayaad maadaama aada shalay hilmaantay oo waqtigeedii caadiga waqti ka duwan aada tukatay berri waqtigii aada shalay oo kale tukatay maad dukaneen maya waqtigeedii ku duka wabihi qaala xadaa qaala cabdullaahi bnu rabaax waxa uu yihi fasamicanii cimraanu bnu cimraanu bnu lxusayn ayaa imaqlay waana uxadiu anoo sheegaya bilxadiidi xadiidka faqaala wuxuu yihi ya fataa undur fiiri kayfa tuxadisu sida aada u sheegaysid xadiidka fainii shaahidun lilxadiidi maca rasuuli llahi sal l slam anigu xadiidka goobjoog ayaan u ah nebiga maciisa qaala wuxuu yihi famaa ankara min xadiidihi shay-an xadiidkiisa waxba kama uunan inkirin yani xadiidkii uu werinaayey waxba kama inkirin haddana wuxuu yidhi anigu waan joogay yii xadiidkaas nebigaan la jiray bal ka fiirso yii waxaad sheegaysa manaa ka fiirso macnaha is iska hubi waayo xadiidka nebiga sala allahu alayhi wasalam qaala baabu waqti الsalaati fi اlcudri wاdaruurati salaada waqtigeeda cudurdaarka dhexdiisa iyo daruurada wabihi qaala xadaanaa mxamed bnu صabax qaala xadaanaa cabdاlcaziiz bn mxamed adaraawardiyu qaala akbaranii zayd bnu aslam can acطaaءi bni yasaar wacan busri bni saciidi wacan اlacraji dhamaan yuxadiثuunahu can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala man adraka min alcasri rakcatan casarka qofkii ragcad ka soo gaara qabla an taqruba shamsu qoraxda intaysan dhicin faqad adrakahaa waa soo gaaray salaadaas marka hal ayuu ku soo gaaray saddexda ragco kalena markay qoraxda dhacday kadib uu dukana salaadiisu marka waa adaa qadaa ma aha waa soo gaaray nebiga faqad adrakahaa dhahay waman adraka min asubxi rakcatan qofkii kasoo gaarana qabla an tadluca shamsu faqad adrakahaa waa soo gaaray وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى المصرياني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك قفكي سوغار من الصبح صبح حقيس ركعة كسوغار قبل أن تطلع الشمس قرحة انتين صبح فقد أدركها وسوغار ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها طيب وبه قال حدثنا جميل بن الحسن وهو الجهضمي صدوق يخطئ أفرط فيه عبدان من أفراد ابن ماجه قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه طيب نحو حديث عائشة قال باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها صلاة العشاء كهر إلا سيحظه iyo in la sheekeeyo يعني قداشيد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف وعوف بن أبي جميل عن أبي المنهال صيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب حج علي سنجر أن يؤخر العشاء عشاء يدب أدقه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ورتيد إن لهردو قداشيدنا لشيكاية والنعجيري وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مسيحا قبل العشاء عشاء كهر ولا سمر بعدها قداشيدنا ما أونسو جيد وما شيكين معنى سو جيد شيكا ما أونسو جيد لكن إلا وح masaalixda caamka waa ka isaga abu bakar waa ka wada sheekaysan jireen marti inuu u sheekeeyo waa dhici jirtay cilmi iyo iyadoo la akrinaayo saddexdaasba waa bannaan tahay wabihi qaala xadaثana cabdالlah bnu saciidi wahuwa اlashaj waisxaaq bnu ibrahima bni xabiibi wacaliy bnu اlmundir qaluu xadaثana moxamed bnu fudayl qala xadaثana cطاء bnu saa'ib can shaqiiqi can cabdillahi bni mascuudi qaala jadaba lanaa rasuulu llahi sal l slam nebiga waa nagu ceebeeyey oo waa nagu eedeeyey assamara bacda alcishaa sheekada cishaha ka gadaale qofku yani inuu cishaha kadib sheeko kusoo jeedo xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jiro cataa iyo isnaadka ku wahmiyey sida xaafid ibnu rajab fatxulbaariga uu ku baraarujiyey oo wuxuu yihi wahada alxadiidu wahima caطaaءu bnu saa'ib fi isnaadihi فقد رواه الأعمش ومنصور وأبو الحسين عن أبي وائل عن سليمان سدح أبي وائل يكوريا عن سليمان بن الربيعة قال جدر لنا عمر السمرة مركا عمر واي وحك عيبي وكعلي أرنتاس عمر واي عمر رضي الله عنه ماشي جدب لنا رسول الله عطاء بكوه مي ماشاس قال ابن ماجه يعني زجرنا عنه ونقعنا انطي أو نهانا أي نهانا عنه وأن غرين قال باب النهي أن يقال صلاة العتمة إن ربه عشاء صلاة العتمة وبه قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب الربادية إذن كجاءت كان على اسم صلاتكم صلاة دين مقعيدة فإنها العشاء وعشاء يلا wainahum yuctimuuna bilibil geela ayay soo caweysimiyaan oo caweysinta ay soo yacni xareeyaan ama waqtigaas bay geela maashaan xilligay geela maalayaan marka catamo in la yidhaahdo salaat lcishaa khilaafu lowlo waay in kastoo n nebiguna waa yidhi isaga waa dhahay nebiga sal sl alcatama nebiga hadduu dhahay marka de khilaaful owlana uu yahay isagu karaaha may ka tahay maya isaga tashriic ayuu sameynaa oo in la dhihi karo oo aynan dembi ahayn see lagu ogaana hadduusa isaga dhihin nebiga sal l slm marka fii xaqihi khilaafulowla kama aha laakiin annaga fii xaqinaa khilaafulowlo waay catamo in la dhaho salaat lcishaa baan dhahayna sababta loo reebayo maxay tahay luqadda sharciga inay baaba'daa la diidaa inta luqado dad kale la isticmaalo reer baadiye iyo luqaadkooda haddii la isticmaalo luqadii qur-aankii iyo sunnadii ee macnaha ku jirayna laga tago meeshaa marka waxaa imaaneysa marka sharcigii in layska nacaaba dhici karta marka alfaadii sharciga marka in lagu dadaalo la ilaaliyo tashabuha marka laga hadlaayana waxaa layska reebaa shaydaan in laysku ekeysiiyo nusuusta marka la fiiriyo kufaar in laysku ekeysiiyo cajam in laysku ekeysiiyo acaajim in laysku ekeysiiyo acraab reer baadiye in la isu ekeysiiyo xayawaan shantaasba marka nusuus badan baa soo araroorta leanna maxaa yeelay waxba laga kororsan maayo shaydaan iyo gaal ayagu hadda waxaa weeyaan waaba maadat ulfasaad dhinacii kalena reer baadiyahana maxaa qaalibka ah jahli haddii ayaga lagu daydo qofku jahli u iska ahaana waa markay muslimiin yihiin haday gaalnimo kusii darsadaanna kaba sii daran ayb dhinacan kale iyadana acaajimta iyagana maxaa haddaad acaajim dhex gasho luqadii carabiga iyo dhaqankii carabta oo qur-aankii iyo uu ka waramayo iyo xadiidkaadan aada u fahmaynin haddaad dhex gasho acaajim un ayb walidalika luqaadka acaajimta un maxaad u malaynaya marka markii rasuulku waatuu ka celiyey samaasira ayaan dhihi jirnay dadka ganacsatada iyo waxyaabahaas markaasuu wuxuu yidhi yaa macshara tujaar magacaasuu nebiga ugu yeeray ereygaasaa erey faris iyo meelaha kasoo jeeda ah marka dadku haddaysan da- dan ku kalifin luqadaha kale markay duruuf keenayso haa waa ku hadlika xaaraan maaha in lagu hadlo laakiin inaad iyada badsato oo iyada qiimi u yeesho oo luqadii carabigana aada gadaal ku laabto lama rabo waa maanta hadda sida jirto dadka qaarkood haddii luqaadkaas ajnabiga qofka uu ku hadlaayo ay arkaan waaba ixtiraamayaan bamacana mararka qaar waxaad arkaya qofkii wadaadka ahay waxaa akrinaa cilmiga yaqaanay dad waxaad arkaysaaba aan ku dhegaysanaynin oo warkaaga dhanba war macno aan lahayn u qaadayo iyadoo diin la sheegayo xoogaa markaad kala hadasho luqaad kale iyo ama aada qofka inuu aqoon kale leeyahay uu ogaado oo maadi ah fadhiguu kaaga istaagaan warkaagi markaas macnuu u yeelana waa ku dhegeysanaa waxaas marka sax ma ahan waxaan beriisaa lagu cunaa iyo maahane macno kale ma awala wa ma aakhiraa lala aadayo qofkaan cilmigiisa diiniga in lagu qiimeeyo mushkila taas waxaa laga yaabaa dadka qaarkood nin caalim ah inuu iska yasabo mid kale oo muxaadaraadka dhigi yaqaano xoogaana ah yacni qof luqaadkaas kale iyo aada u yaqaano labadooda waxaa laga yaabaa inuu yihaha kanaa cilmi badan kii xalaasha iyo xaaraan kan laftiisa kii uu ka dambeeyey laga yaabo inuu caalim yahay oo uu og yahay baa haddana ninkaani maxaad ku qiimaysa marka la yidhaha ninkaan adduunyada wax ka yaqaanaayo kuleeyahay adduunyada yaan wax ka aqoonin nin walbaa intuu inta ku xeeran wax waa ka yaqaanaa ama baadiye joog ama beled joog nin walba inta ku xeeran وbه qال xdثnا يعqوب بن حmayd بن kاsب qال xdثnا المغيرة بن cبدالرحمن عن محمد بن عجلان عن المqبuري عن أbي هريرةa xا وxdثnا يعqوب بن حmayd qال xdثnا بن أbي xاaزم عن cبدالرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسyب عن أbي هريرة أن النبي صلى اه علي سلم qاaل lا تغلبنكم الأعراab عlى اسم صلاaتكم reer baadiya ayayna idinkaga adkaanin salaadiina magacaabsteeda زاد بن حرملة wuxuu ku daray faإنmaa hiy العشhاء waa عشhha wainamaa yaquuluuna waxay dhahaan alcatama sababtu waa maxay liictaamihim bilibili soo caweysinta ay geela ku soo caweysiminayaan ayay sidaa u dhahayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina mxamedi waalih wsl